أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu istuudiyaha saacaddana waxay tilmaamaysaa sideedda subaxnimo waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee degmada bog aqable wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan shan iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa booriyey waxqabadka guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta kuwaas oo howlo muhiim ah ka qabtay wilaayaadka islaamiga munaasabad dib loogu furayey goobaha waxbarashada ee gaarka u ah haweenka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sidoo kale wararkeena subax waxayd ku maqli doontaan maqaal ka hadlaya isbarbardhigga lagu sameeyey wilaayaadka islaamiga iyo dhulka uu cadowga allah xoogga ku joogo ee dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta burundi ee buundada deegaanka xawaadley ee hoostagta degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan warka howlgalkaas ku saabsan haddii aynu halkaasi kaga gudubno markan iyo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mashruuca la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee degmada bog qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan xarit cabdulqaadir xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya
muuqaalkan ee lagu soo bandhigay howlo buufin ah oo howlwadeenada la dagaalanka cayayaanka iyo kaneecada ee wilaayada hiiraan ay ka sameeyeen degmada boqa qable ee wilaayadaasi halkaas oo ay bulshadu mashruucaas uga faa'iideysteen howlahan ayaa waxaa soo dhaweeyey dadkii ay guryahooda howlaha buufinta ka sameeyeen howlwadeenadii loo xilsaaray mashruucaasi alxamdulilaahi ilaahay aa ku mahadsan walaayada waxay noo qabatay ilaahay kor ha ka dhigo waxaa noo dhibayay cadow saa'id anahay oo kanaaca oo dhalmaayo leh oo qandhadii iyo balaayo hirgabka noo keenay inaga buufisay ilaah ku mahadsan ilaahay kor ha ka dhigo ilaahay guush ha siiyo mid ka mid a dadka ku howlan buufinta oo kasoo muuqanaya muuqaalkan kooban ayaa isna ka sheekeeyey hawsha uu faraha kula jiro oo ah buufinta cayayaanka oo uu ka hadlay saameyntooda insha allahu tacaala halkan waxaan ka sheegayaa in howlgal oo buufis ah laga bilaabay degmada buga qable insha allahu tacaala waxaan la buufinayaa waa kaneecada iyo cayayaanka taas ay ka dhalatay fatahaadaha oo ku fatahay jijiinka iyo magaalooyinka insha allahu tacaala howshaas ayaan wadnaa waxaana ka wadnaa degmada buqa qable khaasatan guryaha iyo banaanaha iyo coosaska intaba waa la buufinaa howshaas ayaan ku guda jirnaa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad hanaga siiyo ilaaha ku mahadsan awalan ka sokown waxaa noo keenay wilaayada xarakatu shabaab almujaahidiin ayakana waan ugu mahad celinaynaa gurmadkan ay sameeyeen insha allahu tacaala howshan in badan waa la sugaayey aad iyo aad ayaa looga baahnaay xilligan xilli loo baahan yahay kusoo aaday intaas ayaan u sheegayaa ummadda wabillahi towfiiq muuqaalkan ayaa imaanaya iyadoo saacadii lasoo dhaafay sidan oo kale kataab al akhbariya ay soo bandhigtay mashruuca la dagaalanka kanaacada iyo cayaanka kale kaas oo wilaayada hiiraan ay ka sameysay deegaanka shaw ee wilaayadaasi shukran akhuuna xaarid in ka badan shan iyo toban ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay xeebaha jabuuti kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen walaalkeen marwaan maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya waxay ahayd dooniyay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo gaaraya ilaa toddoba iyo toddobaatan qofa taasoo xilli ay maraysay xeebaha dalka jabuuti ku qaribantay halkaasi iyadoona ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii saarnaa doonidaasi ilaa lix iyo toban ruux oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen halkaasi iyadoo arrintaasi ay xaqiijisay hay-adda gaalada midoobe u qaabilsan arrimahaasi sidoo kale waxay hay-addani sheegtay in ilaa iyo hadda gudaha badda lagu laayahay labaatan iyo sideed qof oo doonta saarnaa kuwaas oo aan olol iyo geeri midna lagu haynin waxaana dadka doonidani qaribantay saarnaa ka mid ahaa carruura laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii soddon iyo sideed qof oo taariibayaal ah ay ku dhinteen isla xeebaha jabuuti kadib markii dadkaasi ay dooni la qaribantay sanad walba kumanaan tahriibayaal ah oo badankooda ka soo jeeda qaaradda afrika iyo waddamo ka tirsan qaaradda aasiya ayaa waxay naftooda halis ku geliyaan safarro khatar ah si ay u gaaraan waddamada yuruba halkaas oo marka ay tagaan lagu oodo xerooyinka qaxootiga ee la geliyo dadka waddamadaasi sharci darrada ku soo gala shukran akhuna marwaan salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa booriyey waxqabadka guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta kuwaas oo howlo muhiim ah ka qabtay wilaayaadka islaamiga ah walaalkan bashiir abu ayman xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya tan iyo markii ay bilowdeen howlaha farxiridda iyo ka shaqaynta goobihii uu ku fatahay webiga jubba wuxuu guddiga maaraynta fatahaadaha ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ka sameeyey howlo aada u ballaaran oo bulshada loogu adeegayay culaysyo badanna allaha fadligii looga filnaaday xalintooda si ay dadku mar kale ugu suurtagasho inay si dhib yar ugu noqdaan howlahoodii hore intii aysan fatahaaduhu imaan guddiga gurmadka maaraynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaqo adag ka qabtay deegaanada ku teedsan webiga jubba gaar ahaan inta u dhexaysa degmooyinka kamsuume iyo jamaame iyadoona la xiray inta badan faafafkii iyo farihii biyaha wada ee webiga si dadka beeralaydaah ay beerahooda u tacbadaan iyadoona mashruucan aysan u kala harin lajnadii uu guddiga dhexe u xilsaaray deegaanada halkan ee jubbada hoose iyadoona howlahaasay rajo wanaagsan ku abuureen dadka deegaanka faraha la xira ee uu guddiga ku guulaystay waa in ka badan laba boqol oo farood waxaana ugu waaweyn far firimbi far aways iyo sagaal farood oo ku yaala deegaanka buulamaamow idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah salaadiintii iyo nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaasoo si aadaa u bogaadiyey howlaha guddiga ee wilaayada ka socda codadkeeda kusoo maqan waa salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaan maxamed deeq iyo nabadoon cali sheekh xuseen dadka tacabkooda aad basu socdaa farxaday ku tacbanaayiin guddiga waxay sameeyeen wax taariikhda gala waayo horaa loo arkan ilaahiyaa ka abaalmaryaa leenahay waa la qanacsan yahay guddiga fatahaadaha waa u mahad celinaynaa anakoo ka turjumayno deegaanka gaar ahaan jubbada hoose hadda waxaan taaganahay degmada jamaame iyo kamsuuma shaqada ka socotaa wixii kale waa lasoo gebagabeeyey alxamdulilaah waxaa la sameeyen wax muddo boqolaal sano haddii sidaa yiraah loo camalfalo doono waay waxaan u malaynayaa wax badanaa laga kaaftoomo dadka haddii uu isku tashto wax badanaa uu qabsoomaayo saakay waxaa muxuu ahayta aan shaqaynaynaa iyadoo laga kaaftoomay dadkii webiga dhisi jiray ama lagu yaqaana caanka ku hadday tahay talyaani hadday tahay maraykan hadday tahay ingiriis ayadoo aanan shaqadaas waxba aysan ku lahayn ayaa waxaan dhisannay aarijina webigii fatahaadihii sababtooda alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahayaan ugu mahadinayna haddii ilaah yidhi haddii aan isku tashanay oo annaga aan muxuu ahaytee soomaaliya ayadoo kaaysanayso maamulka islaamiga ama dowladda islaamka insha allahu tacaala waana waxaanu leenahay miisaanka xasanaadka allah u saaro guddiga xaqiiqatan ee xarakada ay magacaawday waa guddi aad u qaymo badan waa guddi dadaal badan waa guddi kaxtoomin leh waa guddi aan muxuu ahayte ku dirsan haddii aan nahay bulshada qaybaheeda kala duwan maktabkan aa samayseen aa ugu fikirteen waa mid loo baahnaa boqolkiiba boqol insha allahu tacaala sida jihaadka u dardargeliseen maktabkanna ha loo dardargeliyo culayska ha la saaro wax walba ha lagu bixiyo maxaa yeelay waxaan ku qanacnay sidii fatahaadahan wax ay u qabteen oo dadka lacag raashiin shandarwo iyo dhar haddeerna beerahooda ay ka fikirayaan xaqiiqatan marka laga soo tago howlaha guddiga maaraynta ee ku aadan xeridda farbiyoodyada wuxuu sidoo kale guddiga uu ku guulaystay hagaajinta waddooyinka qaar ee isku xira degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose shukran akhuna bashiir munaasabad dib loogu furayey goobaha waxbarashada ee gaarka u ah haweenka ayaa ka dhacday degmada bog aqable ee wilaayada islaamiga hiiraan walaalkan cabdilqani maxamed xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya maraakiista ay wax ka bartaan haweenka muslimaadka ah ee ka furan degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan oo fasax galay bishii ramadaan ayaa haatan dib loo furay iyadoona munaasabadii furitaanka maraakiista ay kasoo qaybgaleen culimaa udiinka maamulka degmada iyo haweenka muslimaadka ugu horeyn sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey fadliga cilmiga sharciga ah iyo qofka baranaya wainahu latanziilu rabbialcaalamiin qur-aanka waxaa soo dejiyey uun ideelkii allaha maamulo ayaa soo dejiyey nasala bihi ruuxu lamiin yaa la soo degay malakuljibriil oo ruuxulamiin ah oo sayidulmalaa'ika ah ayaa samada ka keenay calaa qalbika litakuuna liman calaa qalbika litakuuna min almundiriin laabtaadan ku soo dejinnay kuwa diga saad uga mid noqoto nebiga quluubtiisaa lagu soo dejiyey sababtan inuu ummadda ugu digo qur-aanka ayaa loogu soo dejiyey nebiga barashadiisii marka waa degdegahayay si qur-aanku uusan uga fakanin laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih maxaa loo ballan qaado ina calayna jamcahu wa qur'aana ha degdegin baa layidhi lisaankaada ha la degdegin annagaa laabtaada ku kulminayna qur-aanka faidaa qara'naahu fattabic qur'aana haddaan akhrina annaga allah oo biqiraa'ati jibriil uu kugu dul akhriyo qur-aanka raac baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aankan aada aragteen ee saddex iyo labaatan sano tafsiil loo soo dejiyey haddana waa suhuulo waa sahlaya qof kastoo carabka kan qur-aanku waa u fududya barashadiisiina waa la sahlay cid barahaysa un la helo waqsi bixisaa laga rabaa walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir sidoo kale qaar ka mid a haweenka muslimaadka ah ee wax ka barta maraakiista diiniga ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay inay si weyn u soo dhoweynayaan dib u furidda goobaha waxbarasho ee gaarka u ah haweenka annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaa noo soo gowgowoway fasaxii bisha ramadaan waxaa haddana noo furmi madaaristeennii waxaa maanta aan halkan ku dhagaysanay maxaadaro qayim ah ee ku saabsaneed ee barashada qur-aanka kariimka iyo cilmigaba allah ayaa ku mahadsan waxbarashadeena nagu soo celiyey annagoo amni iyo maxeedoo barwaaqo ku jirno alxamdulilah ayaan leenahay haddaana gabdhaha ku dhaqan maxaafada bua qable waxaa noo furmay maanta macaahidii iyo maraakiistii ee dhammaan ee magaalada ka furaayay waxaan halkan fadhiin ugu darayaa gabdhaha walaalahii ay ku dhaqan magaalada aanan soo haleelin waxbarashadan waxaan leeyahay ilaahay ha idiin barakeeye walaalayaal waxbarashadan laga faa'iidaysanaya gabdhaha walaalihiin kala qayb qaata eelmushaarakeeye degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan waxaa ka furan toban markis iyo macaahid u gaar ah haweenka kuwaasi oo kale ah markiska khadiija bintu khuweylad oo saddex farac ku leh magaalada markiska daarusucaad ah oo magaalada laba farac ku leh machadka ibnu teymiya oo laba farac ah machadka sheekh xasan barsaneh oo laba farac ah iyo markiska asmaa bintu abibakar sidiiq waxaana xusid mudan in goobahaasi waxbarasho ay horseed u noqdeen horumarka dhanka waxbarashada ee haweenka ku dhaqan degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan shukran akhoona cabdilkhani markana kusoo dhawaada warbixin maqaal ka hadlaya isbarbardhigga lagu sameeyey wilaayaadka islaamiga sida looga noolyahay iyo dhulka uu cadowga allah xooga ku joogo ee dalkeena muslimka ee soomaaliya elyaas cabdulaahi xafidahullah ayaa inoo eegaya warbixintan maqaal uu qoray qoraa soomaaliyeed oo lagu magacaabo abuleyth assumaali laguna daabacay wakaaladda wararka ee shahaada ee wax ku qorta luqadda carabiga ayuu isbarbardhig ugu sameynayaa deegaanada wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo goobaha ay ka jiraan maamulada riddada haddii aan ku bilowno horudhaca maqaalka wuxuu qoraagu tilmaamayaa in tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii khilaafada islaamiga uu caalamka islaamka ku yimid kala go'ayay in la waayo awood midaysan halka dhanka kale ay hanaqaadeen jamaacaad jihaadi ah oo ujeeddadoodu tahay inay soo celiyaan khilaafada raashidada ah ummaddana ka dulqaadaan gumaysigan dilooday muddada fog jamaacaadkaas jihaadiga ah ee sannadihii u dambeeyey sii xoogaysanayay waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta geyga soomaaliya taasoo si isku mid ah u wajahaysa duulaanka ka dhanka ah reer galbeedka afrikaanta iyo murtadiinta kabaqaadka u ah in ka badan labaatan sano waana sida uu tilmaamaya qoraaga maqaalka abuleyth oo qoraalkiisa sii wata ayaa tibaaxay in mujaahidiinta ay soomaaliya ka hirgeliyeen maamullo islaami ah oo la magacbaxay wilaayaadka islaamiga kuwaasoo noqday suldada keliya ee haysata shareecada islaamka ee ka jirta soomaaliya dadkuna ay ku qanacsan yihiin alla ayaa ku mahadsan markii uu dhacay fircoonkii soomaalida iyo baadilkiisa meeshana uu ka baxay dulmigii darnaa waxay ummadda soomaaliyeed ku bishaaraysatay hanaqaadka xaraka islaami ah oo danteedu tahay inay wax hagaajiso oo aanan keliya ahayn xukundoon dagaalkeeduna uu yahay mid alle dartii ah oo aanan qabiil dartii ahayn dastuurkeeduna uu yahay kitaabka iyo sunnaha iyadoo lagu fahmayo fahamkii salafka alla ayaana ku mahadsan arrinkaas ayuu leeyahay qoraaga maqaalka lagu daabacay wakaaladda wararka ee shahaada marka laga hadlayo injaasaadka iyo guulaha waaweyn ee uu xaqiijiyey nidaamka wilaayaadka islaamiga ah ee ka jira soomaaliya wuxuu qoraagu qodobka koowaad ka dhigtay hirgelinta shareecada islaamka wuxuu caalamka islaamka maanta ku hoosnool yahay xukun jaahili ah waana tan iyo markii ay dhacday khilaafada islaamiga sidaa darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dhawaaqday hirgelinta shareecada islaamka iyo la dagaalanka dhammaan maamulada diinla'aanta ku dhisan ee ka jira dalka waxayna arrinkaas ku heshay jaceylka ballaaran ee ummadda taasina waxaa daliil u ah in dadka ku nool deegaanada ay maamusho dowladda dabadhilifka ah ay u xukun tagaan deegaanada wilaayaadka islaamiga ah si loogu kala xukumo kitaabka allah waaqicanna taas waa mid shakila'aan ka jirta soomaaliya bulshaduna ay markhaati ka tahay waxaa sidaas mar kale maqaalkiisa ku yidhi qoraaga abuleyth isagoo sii wada tirinta injaasaadka iyo guulaha ay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu tilmaamay in difaaca dhulka muslimiinta uu ka mid yahay waxyaabaha ay xaqiijiyeen mujaahidiinta bariga afrika maadaama sannado badan ay ku jiraan dagaallo adag oo saliibiyiin iyo dabadhelifyadooda looga difaacayo soomaaliya mar qoraagu uu ka hadlayey guulaha ay xarakada ka gaartay islaaxinta mujtamaca soomaaliyeed waxa uu yidhi wixii ka dambeeyey dhisitaanka maamulada islaamiga ah ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay dagaaladii qabaa'ilka ahaa qabaa'ilka soomaaliyeed ee deggan wilaayaadka islaamiga ahna waxay noqdeen dad midaysan iyo walaalo isjecel oo isku kaashada dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo murtadiinta horumarinta ganacsiga ayaa ka mid ah qodobada uu hoosta ka xariiqay qoraaga maqaalkan kuna tilmaamay inay ka mid tahay guulaha ay ka tallaabsatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama wilaayaadka islaamiga ay hirgeliyeen mashaariic horumarineed oo kala duwan dadkuna ku dhiirigeliyeen inay ku dadaalaan tacabka iyo dhaqashada xoolaha iyagoona dhinaca kale la dagaalamaya hay-adaha reer galbeedka ee ku howlan mashaariicda qalqalgelinaysa bulshada muslimka ah wixii ka dambeeyey markii la taagay nidaamka wilaayaadka islaamiga ah shareecada islaamkana la ysku maamulay waxaa soo idlaaday casrigii dulmiga iyo dagaaladii sukeeyey wilaayaadka islaamiguna waxay noqdeen goobaha ugu amniga badan ee dalka dadkuna waa kuwo ku naalloonaya amni xorriyad xasilooni iyo cadaalad ayuu yidhi qoraaga qalinka u qaatay maqaalkan mar uu qodobeynayo tallaabooyinka ay qaaday kooxda riddada soomaaliya ee cagsiga ku ah injaasaadka ay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qoraagu sheegayaa in kooxdu ay dalka baylaha uga dhigtay ciidamada shisheeye ayna u xusul duubtay hirgelinta afkaarta reer galbeedka waxaa kaloo intaas dheer sida uu qoraagu sheegayo in goobaha ay maamulaan kooxda riddada bulshada ku dhaqan lagu dhex faafiyo dhammaan waxyaabaha xunxun uuna hariyey dulmiga iyo tacadiyada noocyadiisa kala duwan amniguna uu goor horeba faraha ka baxay taasina ay u wacan tahay ku dhaqmidla'aanta shareecada islaamka marka loo yimaado jaanibka dhaqaalaha waxay kooxda riddada ilihii dhaqaalaha ee waddanka ku wareejisay hay-ado reer galbeed ah iyo kuwo kale kuwaasoo isku koobay dhaqaalihii waddanka taasoo keentay inay meel codlo ah soo istaagaan dad badan oo soomaaliyeed qaarkoodna ahaa ganacsato innagoo markaan soo gaarnay gunaanudka maqaalka wuxuu qoraagu ka hadlayaa dhanka amniga kooxda riddada iyo sida ay ugu fashilantay jaanibkaas wuxuu sheegay in wax amni ah uusan ka jirin deegaanada ay maamusho kooxda fadhigeedu yahay muqdisho fadeexada ugu weynna ay tahay in iyagu ay yihiin kuwa hoggaanka u haya amni darrada kuna kaca wax weliba oo xun sida dhaca kufsiga haweenka soomaaliyeed iyo dilalka bareerka ah shukran akhuuna ilyaas warbixintiisaas ayaa u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay tan iyo kulantideenna dambe warkan lamida dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir